soddon iyo kowdii desembar sanadkii tegay labada kun afar iyo labaatan magaalada kismaayo waxaa lagu soo bandhigay dastuurka jubbaland oo dib u egis lagu sameeyey iyadoona wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland maalmo kadib ay u soo bandhigtay bahda garyaqaanada dowlad goboleedka jubbaland haddaba dastuurku waa qaanuun ama heshiiska ugu sarreeya ee xadidaya heekalka aasaasiga ay dowladi leedahay iyo nidaamka xukunka ee xeerka u ah shacabka ama bulsho nidaam wadaaga aan soo koobay dastuurka waa qaanuunka ay waddamada ama dowladuhu ku maamulayaan dadka ku nool haddaba dastuurka dowlad goboleedka jubbaland waxa uu soo maray marxalado kala duwan sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdulaahi cabduqaadir aadan qaanuuni dastuurka dowladda jubbaland wuxuu soo maray marxalado kala duwan ayuu soo maray waxaa jiri jiray cahdiga kumeel gaarka oo la dhihi jiray jubbaland oo loogu talagalay markii ugu horreysay konton qodob ka koobnaa loogu talagalay in marxaladii maamulku ahaa kumeel gaar jubbaland hore oo maamulka jubbaland dhihi jiray laba kun iyo saddex iyo tobankii laga soo bilaabo in lagu dhaqo ilaa laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa looga gudbeeyey ugu yaraan dastuur kumeel gaar ah kadibna dastuurka kumeel gaarka jubbaland la sameeyey marxaladii koowaad ee baarlamaankii dowladda jubbaland laga soo bilaabo laba kun iyo shan iyo tobankii xilligaas ay jubbaland yeelatay dastuur kumeel gaar ah taasoo u suurtagelisay inay hay-adaheedu yeelato saddexdii hay-adaha kala duwaneyd hay-adda sharci dejinta ama xeer dejinta hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorkaba kadib maadaama dastuurka dowladda jubbaland uu u xil saaray baarlamaanka dowladda jubbaland sida ka cad qodobada soddon iyo kow siddeetan iyo siddeed iyo siddeetan iyo sagaal inay baarlamaanku yihiin hay-adda u xil saaran wax ka bedelka dastuurka dastuurku waa living document baa loo yaqaanaa waa dastuur matala danaha shacabka baarlamaankuna uu mas-uuliyadda qaadayo inta afti bulsho laga gaarayo ayuu dastuurku wuxuu sameeyey muddadii labadii teram ee horreysay teramkii baarlamaanka koowaad iyo baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland in uu wax ka bedelo kala duwan ku sameeyey dastuurka jubbaland marka hadda waxaa lasoo ururiyey maxsuulkii qodobadii intaas muddadaa sideed sano socday la bedelayey ayaa lasoo koobay laguna soo daray dastuurkii lana rabo hadda bulshadii in la gaarsiiyo si qof walba oo reer jubbalandna maadaamuu xaq dastuuriya u leeyahay inuu dastuurka ogaado waajibna ay ku tahay sharci ah inuu dastuurka qof walba haysto kana akhristo fikirkiisa iyo aragtidiisana ku darsado